Warshad soo saari doonta kalluunka oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee Geeska Afrika ayaa lagu wadaa in dhowaan xarigga looga jaro magaalada Berbera. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
warshadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay ta ugu weyn ee geeska afrika laga hirgelinayo ee la xidhiidha arrimaha kalluunka maamulaha guud ee warshadda somtuna ee kalluunka laga hirgelinayo magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ismaaciil sheekh saalax ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka shaqayn doonaan dad gaadhaya ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo qof kuwaasi oo ka kala shaqayn doona gudaha warshadda iyo dhinaca badda sidii toban bilood baan hadda ku haynay gacanta dhismaheeda dhammaanteed waa soo dhammaystirantay runtii waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah oo aanu runtii asaaskan ugu kallifay dalkeennu wuxuu ku faanaa bad baanu leenahay laakiin baddo malaa container ku imaada aynu ku iman jiray keliya laakiin ciida ma gasho marka runtii waxaan noo sababay inaanu galno baahida shaqo abuur ee u baahan tahay bulshadu oo aan u malayn aan dareensanayo ogahay niyad samida ay hantidan dadkani ay dareemeen waayo waxaan ahaa howlwadeankaan ahaa waxa ugu horeeya oo insha allahu ay weydiiyeen raggaan tiilaajahay intoo qof ka shaqaynaysa barnaamijka marka insha allahu waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa in barnaamijka uu kollay dimarlarkiisa aynu gaarno waxaa noo raacda afar boqol oo tan ayaanu soo dejinaynaa kalluuna beerdhey shacabkeenu awood xoog kuma hayaan inay badda kalluunka ka saxmaalaan gudaheeda inaanu jeti yar hello oo kalluunka ka marno geesta kale wasiirka shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan mustafe maxamed cali ayaa tilmaamay faahfaahin dheeraadana ka bixiyey shaqada ay qabanayso noocyada kalluunka ay soo saarayso iyo weliba lacagta ku baxaysa waxaa maanta dhammaantay oo farxad weyn noo ah inaannu soo booqanno warshadda somtuna somtuna oo loo akhriyay warshadda somalilan tuna warshadda oo noqonaysa warshadii ugu weyneyd ee abid geyi soomaaliyeed laga dhiso oo ah warshad kalluumaysi warshaddaasi maalinta waxay soo saaraysaa afar boqol oo qan waxay kaloo soo saaraysaa toban kun oo kartuun warshaddan maalgelinteeda waxaa ku baxay lacag gaadhaysa ilaa konton milyan oo dollar warshaddan wax ka bedeli doontaa suuqa shaqada ee somalilan waxay wax ka bedeli doontaa dakhliga dawladda soo gala ee somalilan waxay wax ka bedeli doontaa lacagta adag ee dalku dibadda ka helo waxay wax ka bedeli doontaa ganacsiga somalilan iyo dalalkeena la jaarka ah warshaddan sidii mas-uuliyiintii ugu horraysaba sheegtay waxaa ka shaqayn doona gudaheeda bilowga saddex kun oo qof waxaana badda ka shaqayn doona ilaa shan iyo toban kun oo qof dhinaca kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somalilan siciid sulub maxamed ayaa maruu ka hadlayay magaalada bur inuu tilmaamay in wakhtigan la joogo ay muhiim tahay in bulshadu adkaysi u yeelato islamarkaana la barto ka faa'iidaysiga xeebaha iyo badda waxaana uu tilmaamay in saboolnimada baahsan ee jirta ay adag tahay in laga baxo iyadoo aan laga faa'iidaysanin badda iyo kalluunka sanadka soo socda haddii aan la yidhaha ama sanadka dabayaaqadiisa laba warshadooda waaweyn baa laga furayaa kalluunka ah magaalada berbera shaqo abuur badanna wuu ka soo baxayaa warshad ay leeyihiin kambaniga la yidhaha somtuna oo sheer holder uu ka yahay dahabshiil kambaniga dahabshiil oo soo saaraysa qasaaca iyo kalluunka kale caadiga ahna iyo warshad soo saaraysa kalluunka freshka ah oo aynu dalalka jaarka iyo dibadda u gudbin doono shaqo abuur baa ka samaysmaya dad yo u diyaargarooba meelaan lagu gaajoonayn laguna haraadayn waxoogaa cadceeda iyo hawo adag baa jirta waa badda haddaanaynu taa ku talagelinna fakri ka bixi mayno inkasta oo ay sannadahan ugu dambeeyey somalilan korodhay dadka ka faa'iidaysanaya dhinaca khayraadka kalluunka xeebaha somalilan haddana waxaa weli jira in dadku ay aad u isticmaalaan marka la garab dhigo kalluunka hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan taas oo dadka qaar ay ku macneeyaan in weli ay hoosayso fahamka bulshada ee la xidhiidha khayraadka badda iyo muhiimadda caafimaad iyo dhaqaale ee laga samayn kara ama laga heli karo gaar ahaana ka faa'iidaysiga kalluunka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa